بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله وأن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati alanfaal waxaa noo soo dembeeyey shaydaanku sida uu ugu siineeyey quraysh uguna qurxiyey inay ilaahay diinkiisa dadka ka celiyaan la dagaalamaan wuxuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ka da-bi aali fircawna waaladiina min qablihim da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kala waay iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga hortooda ahaa oo ka horreeyey kafaruu way ku gaaloobeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii bay ku kufriyeen fa akhadahum ullahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim ayuu alla uqab ku qabtay ina allaha alle qawiyun weeyaan mid awood badan shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu uu adag yahay daalika kaagaasi xaasilun mid dhacaya weeyaan oo cadaabkaas kuwa waa ku dhacayaa biana allaha bisababi ana allaha alle lam yaku inuunan ahayn darteed mugayiran mid doorinayo nicmatan nicmo nicmada oo ancamahaa oo ugu nicmeeyey calaa qowmin qolo korkood xataa intii yugayiruu ay dooriyaan iyaga maa waxa bianfusihim nafahooda ku sugan wa ana allaha wa biana allaha alle inuu yahay samiicun mid maqlid badan caliimun ogaal badan ka da-bi aali fircawna da-buhum iyaga da-bigooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kala wa iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay beeniyeen faahlaknaa waan halaagnay hum iyaga bidunuubihim bisababi dunuubihim ayaan ku halaagnay wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircawn wa kullun dhammaan mid kastaa kaanuu wuxuu ahaa waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falay kuwii hore iyo kuwii dambaba allah wuxuu leeyahay ka da-bi aali fircawna da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kala wa yacnii kuwan quraysh ah ka hor imaadka ay diinkii ka hor imaanayaan iyo dadka ay ka celinayaan iyo dagaalka ay la dagaalamayaan reer fircawn caadadoodii oo kala waayo caadadooda wax kale ma ah iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kafaruu biaayaati illaahi aayaadkii allay ku gaaloobeen fa akhadahum ullahu allaa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim buu alla ku qabtay yacnii allaa qabtay oo ciqaab iyo cadaab buu ku qabtay wuxuuna sidaa u yeelay bisababi dunuubihim dunuubta ay geysteen darteed ina allaha alle qawiyun mid awood badan waayo xoog badan shadiidulciqaabi ciqaabtiisu ay adag tahay maxaa marka cadaabkaa loogu riday iyagoo caafiya iyo barwaaqoiyo raynrayn ku jiro maxaa cadaabkaas loogu riday oo xaalkoodii alla uu u bedelay alla wuxuu leeyahay daalika kaagaasi facalnaa bihim ayagaan ku samaynay sidaas ama waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacaya wa maxaa sidaa uu ugu dhacay biana allaha alle lam yaku inuunan ahayn darteed ayuu ugu dhacay cadaabkaas mugayiran mid doorinayo oo bedelaya nicmatan nicmo nicmada oo ancamahaa oo ugu nicmeeyay calaa qowmin qolo korkood ma bedelaayo alle xataa yugayiruu ilaa ay bedelaan maa waxa bianfusihim nafahooda dhexdooda ahaaday nicmada marka aayadda nicmo guud nicmatulcaafiya iyo cadaab inaynan ku jirin qolo iska haysato ilaahay intuu ka wareejiyo cadaab uma keeno ilaa iyagaa nafsadooda dooriyey oo xaalkoodii bedelay ayb nicmada waxaa kaloo lagu micneeyey nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo quraysh ilaahay nicmuu siiyo nebi moxamed buu ka dhaliyey waa diideen waa ka tegey markaasaa ansaar ayaa qabatay oo marka ilaahay uu geeyey xaggooda nicmadii alla marka iyaga waa laga wareejiyey cid kalea loo wareejiyey awel iyagaa haystay nabiyullaahi maxamed sal ll ly slam markuu ku dhashay dadkiisiibuu dhex joogay dacwo ula yimid iyo khayr waa diideen ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga kama wareejinin iskagama wareejinin nicmadaasay markay iyagu nafsadoodii bedeleen oo ay inay nebiga colaadiyaan bilaabeen oo ay rasuulka la dagaalameen ka gadaale ayaa nicmadii uu siiyey ka wareejiyey wuxuuna u raray una wareejiyey madiine iyo dadkii meeshaa deganaa ila iyagaa nacay nacam oo nebigii ka tagay nicmadii ku kufriyey suuratu naxlina waxaa imaan doonta yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa akharuhum lkaafiruun alamru arrinku dalika kaagaas waama dalika kaagaasi facalnaa bihim waa ku sameynay maxaan ugu samaynayna biana allaha alle lam yaku inuunan ahayn darteed muqayiran mid doorinaya nicmata nicmo nicmada oo ancamaha oo ugu nicmeeyey calaa qowmin qolo korkood alla ku doorinayo inuusan ahayn nicmadaas xataa intii yuqayiruu ay dooriyaan maa bianfusihim nafahooda dhexdooda waxa ku sugan oo hadday fiicnaayeen oo ay xumaan aadaan waa laga bedelayaa hadday xumaayeen oo ay wanaag iswanaajiyaan oy wanaag sameeyaanna waa laga bedelayaa dhibkii hore haystay dheef iyo khayr baa ilaahay u bedelayaa subxaanahu wa tacaala aayadduna waa caam suuratu racdina iyadoo kalea ku jirta in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim idan dadka cawaaqibta ay la kulmaan acmaashooda waay marka ninkii raba xaalad wanaagsan acmaal wanaagsanaa laga rabaa xaaladda xunna acmaal xun bay qaabilaysaa oo a'imadii hore qaarkood baa waxaa laga hayaa inay yidhaahdeen man safaa sufiya lahu ninkii yacnii saafigareeyo daacada alleh xaalkiisa waa la saafigaraynayaa isagana qofkii waman kadara qofkii wasaqeeyo xaalkiisana acmaashiisana ku dira calayhi isagana waa loo wasaqaynayaa marka nacam wax xun unbuu ku dhex jirayaa ama xaalkeed uu ku jirayaa ayb xaqiiqda marka aayaddaana tusayso wa ana allaha wa biana allaha alle samiicun mid maqlid badan inuu yahay caliimun ogaal badan ka da-bi aali fircawna da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kala wa waladiina iyo kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii fa ahlaknaa waan halaagnay hum iyaga bidunuubihim bisababi dunuubihim baan u halaagnay wa aayaddana marka waxaa kale halkan naga tusaysaa waxa dadka lagu halaago waa dunuub un wax kale maaha aayada badanaana sidaan oo kale tilmaamayo wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircawn waan maashaynay oo biyo ayaan ku hafinay wa kullun dhammaan kuwii hore iyo kuwii dambe kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi faloo cibaadada boos ayna lahayn dhigay oo ilaahay qeyrkii caabuday aayaadkii alla ku kufriyey ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun ina shara adawaabi dhulka korkiisa waxa ku socdo ka kuwa ugu sharta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii waayo kafaruu kufriyey fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan oo iyagu ma rumaynayaan aladiina kuwii weeyaan caahadta aada la ballantantay minhum ay caahadtahum iyaga aada la ballantantay huma markaa dabadeed yanquduuna burinayaan cahdahum ballankoodii fii kulli maratin kol kasta burinayaan ballantooda wahum iyaguna laa yataquuna ma dhowrsanayaanoo ballan ka dhowrsan maayaan inay jebiyaan oo ay ka baxaan fa imaa haddii tadqafanna aada la kulanto hum iyaga kuwaas fil xarbi dagaal dhexdii aad kula kulanto fa sharid kala eri oo kala dir oo kala fiiji bihim iyaga sababkooda waxaa ku kala kaxaysaa man qof axad khalfahum man duul khalfahum gadaashooda ah lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruuna inay waansamaan wa imaa haddii takhaafanna aada ka cabsato min qowmin qolo xaggood khiyaanatan khiyaano ah uga cabsato fambid tuur ilayhim iyaga xaggooda u tuur ballantoodii u tuur calaa sawaa'in xaal aad tihiin shay siman korkiis calaa sawaa'in si eg korkeed xaal aada ku sugan tihiin in allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintae wax khiyaano ilaahay ma jecla alla wuxuu leeyahay ina shara dawaabi dhulka korkiisa waxa ku socda kuwa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii waaya kafaruu kufriyey dhulka korkiisa waxa ku socdo waxa ugu sharta badan waa kuwa kufriyey ee gaaloobay meeshaas markaa de isqaadan maayaan marka dad wax wanaajinayo waaye iyo waa fiican yihiin iyo aayadda leanna alla wuxuu leey wasfigan kufriga kuwa ku sifaysan dhulka korkiisa waxa ku socdo iyagaa ugu xun uguna shar badan ayb ee qof mu'mina marka in laga fadilaa iyada waaba sii daran tahay marka oo la yidhaha gaalada iyo muslimiinta gaaladaa fiican dadka qaar saa dhahayaa jira ilaahayna wuxuu leeyahay ina shara dawaabi cinda allahi aladiina kafaruu wanaagga iyo fiicnaanta iyo xumaanta maahan adiga sida ixsaan lagugu sameeyo waxaad ixsaan moodeysid yacni sidaa maa wanaagga iyo yacni ixsaanka iyo wanaagga saxda ah sidaa waa ka baxsan yahay ninkan axadkii abuurayba aan ogolayn oo la dagaalamayo oo diinkiisii iyo cadaaladiisii aan ogolayn waa shar badan yahay ayb ina shara dawaabi dhulka korkiisa waxaa ku socda ka ugu sharta kuwa ugu sharta badan cinda allaahi alla agtiisa aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wax allaale wixii marka gaalnimada ka shaqeynaya asbaab u noqon karo xaqii alleh meesha inuu ka baxo keeni karo dadka ka shaqeeya iyaguna waxay noqonayaan sidan oo kale walidaalika xadiidka nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa dadka waxaa ugu shar badan buu yidhi aladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid kuwa qubuurta masaajid ka samaysta ee masaajid ka dhigo kuwaasaa dadka ugu shar badan kuwaas ayuu nebigu tilmaamay oo uu lacnaday markaasuu wuxuu yidhi ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaasi ilaahay agtiisa khalqiga kuwa ugu sharta badan wa aayaddan iyo marka taas waa is leedahay leanna cibaado allah iskale keliya masjidna cibaadaa lagu sameeya allah lagu caabudaa wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan haddii marka bani aadam la dhex keeno isagoo laga fadilaayo ummadda kale ee qabri iyo madfan looga dhiga meel ilaahay lagu caabudayo ee dadku salaad ula jeestaan iyaynanba u qasdin haddii la rabo inay caabudaane arrintaa iyadaa marka waa la dhinactan ilaahay lala dhinactamayo subxaanahu wa tacaala markaa nebigu saa darteed uu yidhi ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allah leanna waxay horseedayaan shirki shirki bay horseedayaan ayb marka cinda allahi sidaas waa naam ummadda marka alla wuxuu leeyahay ina shara dawaabi dhulka waxa waxaa ku socdo oo ku kutuba kuwa ugu sharta badan cinda allaahi alla agtiisa aladiina kuwii waaya kafaruu kufriyey fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo khaatumadiibaa ilaahay ka xumeeyey oo khaatumo xun baa loo qoray iyagana acmaal xun ayay la imaadeen ikhtiyaarkood kula imaadeen fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan aladiina kuwii weeyaan aladiina kafaruuda ka bedel aladiina kuwii weeyaan dhulka waxa ku socda kuwa ugu sharta badan caahadta aada la ballantay minhum iyaga ay caahadta hum ayay ka dhigan tahay caahadta minhum ay caahadta hum kuwii aada la ballantantay adiga marka culimada agtarkooda waxay leeyihin banu qurayda w banu qurayda nebigay ballan la galeen heshiis bay la galeen markaasay waxay kusoo kaalmeeyeen cadowgiisa cadow bannaanka kasoo duulee maka iyo ka yimid ayay ku kaalmeeyeen isaga korkiisa ballantii marka waa ka baxeen kuwaas a waxa la sheegayay marka aladiina kuwii caahadta aad caahadta minhum ay caahadtahum aada la ballantantay ood ballan la xiratay dagaal la-aan uma markaa dabadeed yanquduuna burinaayeen cahdahum ballantooda fii kulli maratin mar kasta burinayeen ayb kol kastay fursad u helaanba ballantii marka ka baxayeen oo burinayeen waa banuu qurayda oo ee nebiga iyo iyaga ballantii ka dhexaysay ka baxeen mushrikiintiibay hub siiyeen ay ku kaalmeeyeen hub nebiga ay kula dagaalamaan markaasay waxay yidhaahdeen nasiinaa waa akhda'naa waa hilmaanay xoogaa waa naga hoos baxday facaahadahum athaaniya mar labaadou la ballamay fanaqaduu alcahda wamaala'u lkufaara calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yowma alkhandaq iyadoo tii hore lagu hayo oo loo dhaafay ayay maalintii khandaq isbahaysigii nebiga kusoo duulay ayay la safteen oy u kaalmeeyeen wa rakiba kacbu bnu lashraf ilaa makkata ayuu tegay fawaafaqahum calaa mukhaalafati nabiyi sal ly slam halkaasuu marka wuxuu yidhi annagana waa khilaafsannahay idinkana xagga kasoo wada annagana magaalada dhexdeedan ka bilaabayna ayb kuwaas weeyaan marka kuwa fii kulli maratin marka waa taas wahum iyagu laa yattaquuna ka cabsan maayaan alle ay laa yattaquuna allaha ama laa yattaquuna ka dhowrsan maayaan inay ballanta jebiyaan iska ilaalin maayaan kuwaa marka see la yeelaa marka fa imaa haddii tadqafanna aada hesho hum iyaga filxarbi dagaal dhexdiis aad ku hesho marka dagaal dhexdiis aad ku hesho waxaa laga wadaa kolkaad ka adkaato waay oo iyaga markaa dacfi iyo xaalad ay ay soo marto see ula dhaqmay marka markaad dagaal dhexdii ku hesho ood weliba uga gacan sarrayso fasharid yacni fiiji bihim iyaga ku fiiji sababkooda man duul khalfahum gadaashooda ah yacni cuquubo adag ku dhig cuquubadaasoo uu kaaga cabsado dadka kale yacni dersi a dersi u dhigoo kuwa dambe aynan isku dayin inay heshiis ka baxaan saa yeel aslu tashriidi waa altafriiqu watabdiid shayga marka la kala geegeeyo oo la kala qaadqaado ayaa asalku uu yahay marka fasharid bihim kuwaan aada dagaalka ku heshay eed ka awood badisay yacni iyaga waxaad ku bajisaa oo aada ku kala erisaa iyaga ciqaabta aada ku dhigto waxaad ku bajinaysaa aad ku kala eriyeysaa kuwa iyaga ka gadaaleeyo oo iyagana xumaanta maagan ha is yidhaahdaan war dadkii ballanta ka baxayba saasaa lagu dhigay idinka ballantiina ku jooga saa ha isdhahaan meeshaa marka dabcan de waxaa weeyaan dowladuhu markay awood isku tabaayaan mararka qaar bay waxay isticmaalaan cuquubo adag ay dadku isticmaalaan iyagoo dersi ugu dhigaayo qolooyin kaloo wax damacsan wax caadi aho waxaa weeyaan mandiqa saliimka iyo caqliga saliimkana ku imaan karaayb mar adiga qof cadowgaaga haddaad si si yacnii aada u daran aada u ciqaabto ood ka guulaysato kuwo kalea kaaga baqayo kuwo kale ayaa kaaga cabsanayo marka wixii aada laba dagaal ku bixi lahayd ayaa kuu baaqanaya marka kuwa kale waa waa toosayaan fa imaa tadqafanna haddaad hesho hum iyaga filxarbi dagaal dhexdii aada ku hesho fasharid kala gee bihim iyaga ku kala gee ciqaabta aada ciqaabayso man duul khalfahum iyaga ka dambeeya lacallahum yadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan oo ay waxu gartaan ayb wa imaa haddii takhaafanna aada ka cabsato min qowmin qolo xaggood aada kaga baqdo khiyaanatan khiyaano iyo ballankabaxyo aada uga shakiso ood uga cabsato fambid u tuur ilayhim iyaga xaggooda calaa sawaa'in xaal aad tihiin si kuwa siman maxaa ku sinaanaysaan ogaalka aayaddanna marka waxay tilmaamaysaa heshiis marka qolo lala galo laba xaalad bis uu wax ka dhexeeya ma leh ama saddex xaalaba aan dhaho xaala waxay tahay inay ku taagan yihiin heshiiskooda haddii ay ku taagan yihiin lama taabo karo xaaladda labaadna waxay tahay in aynan ku taagnayn heshiiskii oo ay jebiyeen xaqiiq cadna lagu haayo marka taasi ay jirto loo sheegi maayo horaa looga duula in loo sheegaa qasab maaha marka lidaalika nabiga sal lla ly slam markii uu quraysh la heshiiyo toban sano inaan la dagaalamin waa tii quraysh heshiisku ay jebisay dad ergaana ay soo dirsatay nebigu kama yeelina ciidan buu diyaarsaday waa galay maadaama middaasi waa imaa takhaafanna maahan taas wax la hubo way heshiiskii waa jebiyeen labada dhinacna way og yihiin oo qolada heshiiska jebisay iyo qoladan kaleba waa u cadyahay markaasoo kale dee heshiiskii waa dhammaadayay ogaada looma baahno intuu ku dheelmada buu habeennimo marka yacni dagaal kala dhexgeli karaa waa haddii la hubo inay heshiiskii jebiyeen xaalad saddexaad baa imaan karto shaki baa jiro mana la hubo shakina waa jiraa nimankii inay wax khiyaani rabaan baa la dareemay maxaa la sameynaa markaas aayaddan miday tilmaamaysa taas waa warqaduu qoraya imaamka ama daduu diraya wuxuu leeyahay heshiiskii waa dhammaaday waa ogeysiinayaa iyagoo iska socdo qaflad kuma qaba karo sababta waxay tahay wax la hubo hadda ma jiraan heshiiskii inay ka baxeenna ma cadda shaki baa yaa jiro shakigaasi marka ma keenayo in hore looga duulo horta waa la ogeysiinaya heshiis nooma dhexeeya ogaada intaas maxaa laga cararayaa qof muslima khiyaano in lagu sheego dacwada uu sheegayo in looga gar helaa la diidan muslimku marka waxba ma khiyaanayo isaga ogaada heshiiskii waa dhammaaday kadibna waa weeraraya hadduu doono markaas la weeraraya iyaguna waa og yihiin kuwana waa og yihiin calaa sawaa-in saas waa nacan ayb khiyaano iyo iska daba wareeg iyo wax aan la garanaynin meelay u socdaan iyo meel laga abaabulayo aan la fahmi karin yacni waa ka weyn yahay yacni sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb iyo axkaamta alle macnaha marka meesha ku jira sidaas waay aayaddan marka waxay tilmaamaysaa cuhuudda iyo ballamada fiqhiga marka cuhuudda caqdulhudna marka la sameynayo muslimiinta iyo gaalada dhexdooda dhowr meelaa laga baxfiyaa qofka muslimkana faham ahaan inuu fahamsan yahayna ay fiican tahay meesha ugu horeysaa waxay tahay caqdi hudna hudna waxaa la yidhaha yacni dagaal joojin yani innaga iyo idinka dagaal nagama dhexeeyo dagaalki waa joojinay yaa dagaal joojinta saxiixi karo waa meesha ugu horeyso arrintaa iyadaa iyo dagaalka sha'nigiisa waxaa iskale ninka madaxda ninka madaxda ee muslimiinta madaxda u ah isaga haddii uu caqdi sameeyo caqdigu waa fula haddii uu isagu dagaal qaadana dagaalku waa fulaya haddii uu jiro waay qof sidaa u shaqeyna oo xadiidkii wuxuu ahaa inama alimaamu junnatun yuqaatalu min waraa'ihi wa yutaqaa bihi imaamka gadaashiisaa laga dagaalamaa waana lagu dhowrsadaa waxyaabahan marka waxay u baahan tahay talo iyo maslaxa in la fiiriyo ee haddii la yidhaha nin walbaa waa samayn karaa dagaal iyo heshiis labadaba ninkii doonaa dagaal waa bilaabi karaa ninkii doonana heshiis waa bilaabi karaa haddii la yidhaahdo ee halka qof kastaa maslaxadii ma dareemi karo ummaddu hadday dad madax ka dhigatay oy dooratayna taladeeda dadkaasay u dhiibatay dadkaa marka iyaga waxaa laga rabaa maslaxada muslimiinta iyaga inay ilaaliyaan oy fiiriyaan iyagii waa tashanayaan ciddii ay la tasha karaanay la tashanayaan hadday dagaal arkaan iyo hadday heshiis arkaanba iyagaa gooynaya ayb weligeedna khulafada un muslimiintaa gooy jiray arrimahaasoo kale ee shaksigu wuxuu xaq u leeyahay hal qof inuu ammaan geliyo qof maalan dagaalkii lagu jiray oo aad tiri war qofkaan aniga hala ii ammaangeliyay anaa ammaangeliya magangeliyaan siiyey waa socone oo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa qad ajarnaa man ajarti yaa umahani umahani ay ciddaad adiga magangelisay annaguna waa magangelinay baxdiga labaad waxa ay tahay heshiis dagaal la-aan ah oo mutlaq ama la geli karaa oo aan muddo aan muddaysnayn waa meesha labaad ay culimmadu ka baxfiyaan ninka yacni mus imaamka muslimiinta iyo gaalada heshiis ma geli karaan dagaal la-aan oo mutlaq ahoo iska furan oo aan muddaysnayn alimaamu shaafici wuxuu leeyahay iyo a-imo kale maya ma geli karaan heshiisku waa inuu muddaysan yahay muddadiisuna toban sano kama badnaa karto leanna intii ugu badnaydee nebiga laga arkay heshiis toban sano haddii marka la yidhaahdo weligeed heshiisaa layska ahaanayaa waxaa ka baxaayo faradkii jihaadka ee alla amray dadka oo ilaahay qur-aanka aayadihiisa uu ku sheegaa meesha ka baxaya tacdiil kulli ah baa imaanaya isaga marka imaamu shaafici sidaasuu arkay a-imada qaar ka midana waxay yidhaahdaan heshiis mutlaqa waa la geli karaa oo muddo la-aan ah macnaheeduna maaha abadan abadan ma laga dhigaayo laakiin heshiis aan muddaysnayn waa bannaan tahay waxayna soo qaadanayaan qisadii khaybar oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyagii buu la heshiiyey wuxuuna ku yidhi wuxuu ku yidhi nuqirukum fiiha maa shi'naa dhulka iska jooga intaan doonno annaga marka heshiis aan muddaysnayn waayo muddo toban sano walaa labaatan midna ma dhihin intii annaga aan doonno jooga meeshaa marka alimaam ibnulqayim wuxuu ka fahmay iyo culimo badan iyo aimo horeba waxay ka qaateen heshiiska muddo in loo yeelaa qasab ma aha haddii la doono muddo la-aana laga dhigayaa laakiin maahan in lasoo laabo yacni gogashii jihaadka in la laabo oo waa ka baxday meesha taas iyada wax dhahaya male culimada islaamka wax dhahaya male leanna wax qur-aankii ku jira wey ayb ummad walbaana dagaal waa ku jirtaa islaam keliya in lagu leexiyo maaha ummadaha xoogga leh mabda-ooda ama waxay ku fuliyaan rabitaan ay dadka ka dhaadhiciyaan hadday waayaanna meeshaasaa xabado loogu geeyaa meeshooda waxaa adduunka ka dhacaa nin walba waa ogyahay laakiin in la yidhaha qur-aankan fiiri waxaa ku taalla halays dagaalo dagaaloo qur-aanka qoraa diin dagaal qoraysa ka waran ayaa lagu leeyahay nacam waddan aan dagaalamaynin male hadduu awood leeyahay nacam mabdi-iisuu faafinaya haddaad ku geli weysa sida uu rabana ee markaase de waxabad iyo shiddo iyo xoog baa marka ku ku taalla ayb labadaa qowl baa adu masaladaa ku jirta calaa kulli xaal ayb heshiiska marka ku tacalluqdo in la muddeeyo iyo in la furi karo ayb masalada saddexaad waxay tahay oo cuhuudda ku tacalluqdo ama yacni ku tacalluqdo dagaal joojinta ku tacalluqdo waxa ay tahay heshiis ma lagu geli karaa qofka saddex xaaladoo saddex xaaladood ay culimmadu qadaraanay ka hadlaan xaaladda koowaad waxay tahay wax heshiis uun iska caam ah oo aan shuruud la soconinoo lacaga iyo ama gaaladu ay waxbixinay waxbixinayaan ama muslimkaa waxbixinaya midna aynan la soconin iyo mid ay la socoto iyaga gaaladu inay waxbixiyaan labadaas iyaga waa la ogolyahay hadday gaaladu waxbixinayaan iyo haddii aan waxba la bixinaynin labada qoloba midka saddexaad muxuu noqonayaa muslimiintu iyaga wax ma bixi karaanoo intay gaaladii siiyaan ma ku joojin karaan dagaal heshiis muddo soconaayo intaasna inay muslimiinta wax bixiyaan taa iyadaa marka maxay noqonaysaa iyadana meel maxal a-imadu isku khilaafeen wey owsaaci iyo a-imo badan iyagu waxay leeyihiin haddii ay muslimiintu dagaal kale ku mashquulsan yihiin gaaladan kale hadda cadowga la-ahna ay ka baqayaan haddii kuwaas iyo kuwaan inaynan dagaalkooda isku wadi karin waa bannaan tahay buu yidhi kuwa inay muslimiinta la heshiiyaan lacagna siiyaan dabcan wuxuu soo qaadanayaa marka qisadii axzaab ee nebigu uu damcay dagaalkii inuu qolo ka saaro qatafaan iyo fazaara iyo qolooyinkii reer baadiyaha ahaa iyo quraysh isbahaysi markay sameeyeen waa kii nebigu damcay inuu quraysh in qatafaan iyo fazaara iyo inuu lacag timirta madiino inuu siiyo dagaalkana iskaga baxaan oo sidaa uu kula heshiiyo isaga iyo quraysh bis isu soo haraan nebigu waatuu damcay nebiguna ma damcayo shay baatila ama xaaraan ayb meeshaasay marka ka qabteen masaladan iyaga alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay iyo a-imo kale ee muslimku lacag ma bixin karo ilaa hal xaalad maahani hadday ka baqaan inay baaba-aan kulligood isdilaam inay baaba-aan oo aynan waxba harin gaaladii baa ka tiro badan haddii ay dagaalkan galaanna in kulligood ay baaba-aanay ka baqayaan markaasoo kale maslaxadaasi oo kale waa loo ogolyahay wadaruuratu tubiixu lmaxduuraat saasuu yihi wadaruuraatu tubiixu lmaxduuraat si kale laakiin maya buyi aduu meeshaana marka culimadu saasay masaladaa dambe ay iskaga khilaafeen waxaanoo dhan waa fiqhi iyo faham nusuus rasuulka laga qaadanayo salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi keliya kuma socdaan xamaasad iyo wax lamida wax uun iskaga socon kara ma aha dabcan ayib waxaa kaloo iyadana baabkani ku jiro ama soo gelayo aayadda midda ay tilmaamayso heshiiska haddii ay qola ka baxaan qoladii lala galay hadday ka baxaan waxaan sheegnay inay laba xaalad uga bixi karaan in laga shakiyey iyo in yaqiin loo hubo inay ka baxeen haddii yaqiin loo hubo waa lala dagaalayaa sidii nebigu uu yeelay ma reer maka fatxu maka haddii laga shakisan yahayna waa waa la ogeysiinayaa heshiiskeennii waa dhammaaday baa la leeyahay ayb maxay heshiiska ku burin karaan marka qodobadii la qortay lagu heshiiyey hadday ka baxaan waxaa kalooy ku buri karaan qodobo markaa waxaa jiro in la qoraba aan shardi aynan ahayn oo hadday sameeyaan ay ka baxayaan qodobadaa marka culimada waxay ku sheegaan hadday diinta caayaan bannaanka ay soo dhigtaan diinta caydeeda rasuulka cayadiisa oo kale ay bannaanka keeneen gabar muslimaday kufsadeen maalan oy ka zinaysteen waxyaabaha marka sidaas oo kale ah caqdigooda iyo heshiiskooda waa ku bura oo naqdulcahdi cuhuudda badanaa waqtiga cumara aada loo qoray culimmadana fiqigaas cumar unbay ku saleeyaan qaabkii uu u qoray iyo wixii saxaabadu u arkeen inay naqdi tahay iyo wixii aynan u arkin in heshiiska aynan burinayninna meelahaasay marka adugu ka aqriyeen ayb waxaa kaloo iyadana masaa-ishaan soo gelayo dadka mubaashir iyo rid ibay u qeybsamaan heshiiska dadaa lala galay dadkaa lala galay ninka heshiiska lala galay darafkaas kale gaalada inta maamulkiisa ku jirto ayuu mas-uul ka yahay wixii maamulkiisa ka baxsan walow nin dadkiisaaba ha halleeyo oo meeshaa ha ku halleeyee isaga looma haysto mana loo qaba karo ayb laakiin maamulkiisa inta ku hoos jirto waxa ka dhaco laba xaaladay u dhici karaan qolo isaga dadkiisa ka mida inay heshiiskii buriso isagu marka waxaa laga rabaa inuu ka garaabo hadduu soo istaago uu yidhaha arrintan ma ogeyn annaga dadkaanna waxbaan ka qabanaynaa oo uu arrintii kasoo istaago waa waa xaalad xaalad kalena waxay tahay inuusan arrintii ka garaabin oo iska aamuso kii marka kaa kuwii ka aamusay iyo kuwii falkaas sameeyey labadu isku mid waay oo waa marka la yidhaahdo marka almubaashiru warid-u xukmuhumaa sawa xukunkooda waa isku mid ma la dhahayo laba qof ah waxaan hallaysay dhib male ma la dhahayo laba hadday halleeyeen inta kalena ka aamuseen waa isku xukun kulligood heshiiskiina marka waa ka buraya ayb adiga marka cuhuudda waxyaabahaas iyo meelahaasaa looga hadlaa fiqi aada u tiro badan bay leedahay wa imaa haddii takhaafanna aa cabsato min qowmin qolo xaggood aad kaga cabsato khiyaanatan khiyaano fanbid tuur oo rid ilayhim iyaga xaggooda u tuur calaa sawaa-in xaal aad tihiin kuwa jin ahoo siman waxaa ku simanaanaysaan ogaalka aada og tihiin qolo walba ay ogtahay heshiiskii in la baabi'iyey in allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaano ilaahay ma jecla xadiid marka wuxuu keenay alimaamu lbaqawi abu daawuud oo warinayo ayb wuxuu yidhi kaana bayna bayna mucaawiyata wa bayna ruumi cahdun mucaawiya iyo reer ruum ballanaa ka dhexaysa heshiis wa kaana yasiiru naxwa bilaadihim xataa ida inqada alcahdu ghazaahum ballantoodu mudday ku ekayd muddadii markay soo dhadhowaatay ayuu mucaawiya wuxuu bilaabay inuu ku dhadhowaado iyaga xaggooda ciidan intuu ku bixiyo kusii dhowaado wuxuu rabaa maalinka heshiiska ou dhammaadaba inuu ku duulo marka meelaha marka ayuu kusii dhadhowaanayay fa jaa-a rajulun calaa farasin nin ayaa faras ku yimid wahuwa yaquulu isagoo dhahayo allahu akbar allahu akbar wafaa-un laa qadr oofin arrinku waa oofin dhagar iyo khiyaano ma aha arrintu fa nadara wuu fiiriyey mucaawiye ninkii faidaa huwa camru bnu cabasa waa saxaabi camru bnu cabasa la yidhaha fa arsala ilayhi mucaawiyatu mucaawiya waa u cid diray faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula llahi sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi man kaana baynahu wa bayna qowmin cahdun falaa yashudda cuqdatan walaa yaxullahaa xataa yanqadiya amaduha ow yanbida ilayhim calaa sawaa ninkii ay isaga iyo qolo kale ballan ka dhexayso waxba younan furin ilaa muddadii waqtigeedii uu ka dhammaado ama ayagoo og uu yidhaahdo dagaal waa noo dagaal si siman farajaca mucaawiyatu radia allahu canhu mucaawiya bartii buu ka laabtay marka mar haddii sidan loo sheegay xadiidkii nebiga waa aqbalay waana laabtay ayb siday marka waxay kutusaysaa saxaabada ballanta u ilaali jireen wixii loo sheegana diin di oo diin diin ahaan loogu sheegana way qaadanayeen iyaga ahwaadooda iyo rabitaankooda iyo waxba kuma dhisaynin saa darteeda ilaahay ugu gargaari jiray ayb walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun walaa yaxsabanna younan u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey sabaquu inay fakadeen oo ilaahay ka dhaqeen oy ka fakadeen inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi gelinayaan ee wa acidduu u diyaarsada lahum iyaga maa wixii istadactum aad kartaan oo min quwatin awood ah xoog ah iyo wa min ribaati lkhayli farda xiritaankeed ah turhibuuna xaal aada cabsiinaysaan bihi quwada iyo fardaha aada ku cabsiinaysaan caduwallaahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum idinka cadowgiina iyo wa aakhariina kuwa kale oo min duunihim iyaga sukadood ah laa taclamuuna aydnan garanaynin hum iyaga allaahu alle yaclamuhum ou og yahay wamaa wixii tunfiquu aada bixisaanoo min shay-in shay ah fii sabiilillaahi ilaahay jihaadkiisa dhexdiisa ah ku bixisaan yuwafa la oofiyey ilaykum idinka xaggiina loo oofiye wa antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin wain janaxuu hadday u iishaan lisalmi heshiis ay u iishaan fajnax iilo lahaa heshiiskii adigana u iilo u leexo watawakal tala saaro calallaahi ilaahay tala saaro inahu alle huwa isagu asamiicu mid maqlid badan waay alcaliimu ogaal badan walaa yaxsabanna ha umalay iyaynan u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey sabaquu inay ilaahay ka dhaqeen oo ay ka tageen alle oy ka fakadeen yaani saa u malaynin kuwaas inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi gelinayaan wa acidduu lahum u diyaarsada maa wixii istadactum aada kartaanoo min quwatin awood ah marka alicdaad waxaa weeyaan itikhaadu shay-i liwaqti alxaaja shay inaad diyaarsato waqtiga aada u baahato si aa u haysato shaygaas waa diyaargarow maxaa loo diyaarsanayaa quwo quwadu marka beri walbaa meeshay joogto ayaa la rabaa marka inay ku salaysan tahay dad dagaalkiina yaqaano oo waxa lagu dagaalamaya maado ahaana yacni u haysto ee ku tababaran waxa ay ku dagaalamayaan quwadii marka saasay noqonaysaa quwada markaa jirto yaa waxaa laga rabaa qofku inuu ururiyo oo dowladda islaamka waxaa xil ka saaranyah laga rabaa waajib ku ah in ay arrintan iyada ka shaqayso waana waxyaabaha hadda ay dowladuhu ku magacaabaan ciidan ay dhisayaan marka ay sifeynayaan ciidanku muxuu u dhisan yahay ciidan waxaa loo dhisayaa xuduudda inuu ilaaliyo ayaa la leeyahay waa shayga ugu horreeya inuu xuduudda ilaaliyo laakiin waxyaabaha kusii hoos laabanna waxaa ka mid a mararka qaarna inuu damici marka dadkaa ay leeyihiin bannaanka inuu ka fuli karo ayb waa muhim waana daruuri ayb ummadahana maanta meeshaas waaye meesha marka ay iska haysato waa meesha ay iska haystaan meeshaas ayb ummaddii marka burburto oo waxeeda ku tumato oo intii ay baratay ama waxa ay haysto waxa ay haystaan dabka saarto oo ku tumatana ade waxaa weeyaan markaa cadowga un markaasi kaabiga ku hayo waxaa weeyaan isagu markaa sidau doonuu ka yeelanayaa nacam fariiso iyo ugaar u dilanay noqonayaan markaas walidaalika yacni waxyaabaha diintu fartay waxaa ka mid a dadku inay cadowgooda u toog haayaan haddii marka cadowgaagii aadan u toog haynin hade waxaa kugu dhacaya waxaa akharu lmuslimiin maanta haysta ayb nin walba hadduu maslaxo qaasa ilaali is yiraahdo kursi iyo wax feerfeeriyo kursiga laftiisa maalinkii la doono waa laga siibaya waa laga qaadaya haddii uunan dadna tacbin wax ummaddaa marka lagu ilaaliyana uunan tacbin ayb marka wa acidduu lahum ma stadactum islaamka in lagu ceebeeyo iyadana maaha leanna dowlad walba ciidana u dhisan maxay tahay iyaga laftooda ciidan ay diyaarinayaan soo maaha ayb wa acidduu lahum u diyaariya iyaga maa wixii istadactum aada awoodaanoo min quwatin ah ciidankaa marka iyo waxaa la samaynayana labada quwaba waa laga dhisaa quwada iimaanigaana waa laga dhisaa nuxurka oo u dagaalama waa inuu yaqaano qofka quwada kale maadiga iyadana waa laga dhisayaa ee qof uun quwa maadiya haddii inta laga dhiso eed wax walba u dhammaystirto shilin haddii la siiyo berri adugu kugu soo jeedina wadankan intii ciidan la dhisaayey muxuu ku burburay waqti gaabanuu ku burburay nin walbaa qabiilkiisau iska aaday markaasuu kusoo jeestay maxaa sababaayana waxaa sababaaya haddii nuxur diineed oo dhaba ou jiro oo dadkaasi yacni la geliyey lagu beeray ou jiro iyagaa u istaagi lahay dadka maadaama dabku iyaga ay gacanta ugu jiray laakiin maynan samaynin dadkii unbay la jaan qaadeen iyaga iyo dadka wax badan isma caqli dhaamin iyagii dalka wax loo soo baray iyo dadka caamada waxba ismaynan dhaamin ayb marka min quwatin marka la leeyahay culimadu waxay leeyihin quwada iimaaniga iyo midda kale ee maadiga labada aayaddan waa soo gelayaan ayb iyo wa min ribaadi اlkhayli quwada weliba nabiga sal l slam isagoo baraarujinaya wuxuu ku fasiray alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu wuxuu yihi quwada waa shiishka yani qofku inuu farsamo dagaal leeyahay oo uu yaqaano saasuu nebiga ku tilmaamay sal l l slam iyada keligeedna maahan dabcanoo shiishkii iyo wixii soo raacay oo dhan waa soo gelayaan ayb iyo wa min ribaadi اlkhayli fardaha yacni xiritaankooda ood u diyaarsataan ood u xirataan inaad ku dagaalantaan ood cadowgiina iskaga iskaga dhicisaan ayb haddii marka faras lagu dagaal lagu dagaalami jiray haddii kalena waxa markaa lagu dagaalamo in uu darban yahay turhibuuna xaal aad cabsi gelinaysaan bihi quwada aad ku cabsi gelinaysaan caduwallahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum idinka cadowgiina maahan dad muslimiina un inaad ku dhibaata ku dhibaataynaysaan maahane idin cadowga alle iyo idinka cadowgiina muslimiinta ah iyo wa aakhariina kuwa kale min duunihim iyaga sokadood ah oo kuwaa ka sokeeyo laa taclamuuna aydnan garanaynin idinka hum kuwa aydnan garanaynin allahu allaa yaclamuhum garanayo mujaahid iyo muqaatil iyo qataada waxay yidhaahdeen banuu quraydow sudina wuxuu yidhi hum ahlu faris waa reer faris kuwa la leeyahay marka laa taclamuunahum allahu yaclamuhum ayb xasanulbasri iyo ibnu zaydna waxay yidhaahdeen hum lmunaafiquun laa taclamuunahum ayb liannahum macakum yaquuluuna laa ilaha ila allah waqiila hum kufaaru kufaaru ljinnina waa la yidhi laakiin jinni hadda lama arkee aqwaashaas hore unbaa xoog leh ayb wamaa wixii tunfiquu aada bixisaanoo min shayin shay ah fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aa ku bixisaan yuwafa la oofiyey ilaykum idinka xaggiina loo oofi laidin oofiyee wa antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa wain janaxuu hadday u iishaan lisalmi heshiis hadday u iishaan fajnax u leexo lahaa heshiiskii u leexo aayaddanna muxkama iyo mansuuqa miday tahay culimadu waa isku khilaafeen bacd al-a'ima waxay yidhaahdeen aayaddan waa mansuuqa aayatu towbana lagu nasakhay aayatu sayf ayb a'imada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya aayaddu mansuuqa maaha waa muxkama heshiiskuna mar walbaa wuxuu u khuduucayaa maslaxada muslimiinta ayb iyo u khuduucayaa ayb wain janaxuu oo yacni maslaxad qofeed iyo dad gaara iyo laga fiirin maayo maslaxad marka haddii muslimiintu u roon yahay hadda qoladan inay la heshiiyaanna waa la heshiinayaan laakiin isagoon wax maslaxaa ku jirin maya ayb wain janaxuu hadday iishaan lisalmi heshiis ay u iishaan oo heshiis keenaan iyaga fajnax u iilo lahaa heshiiskii u iilo watawakal tala saaro calallaahi alla tala saaro inahu alle huwa isagu asamiicu mid maqlid badan waayo alcaliimu cilmi badan ilaahay meeshaa marka heshiiska axkaamtiisa hadda waa ka hadalnay oo wa imaa takhaafanna aayaddan uga soo hadalnay fiqiga iyo axkaamta heshiiska ku jiro hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed